dhismaha wadooyinkan laamiga ahi ee laga hirgeliyay magaalada kismaayo ayaa waxaa si weyn u soo dhoweeyey qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo iyadoona mas-uuliyiinta maamulka ay faahfaahin ka bixiyeen halka uu marayo dhismaha wadooyinka wejiga labaad iyadoona heer gabagaba ay marayaan dhismaha wadooyin soddon iyo laba kilomitir ahi oo laga dhisayo guud ahaan xaafadaha kala duwan wadooyinka mara ee magaalada kismaayo waa kuwan qaar ka mid a darawallada gaadiidka oo v o a la hadlay kuwa oo faahfaahin ka bixiyey siday u arkaan dhismaha wadooyinkan cusub ee laamiga ahi oo horay magaalada kismaayo aan u lahayn waxaan ugu mahadinaynaa qaabka mataqaana sistamkan cusub ay sameeyeen ee ranaboodyada ah shacabkan waxaan kula talinayaa inay dad caabud noqon oo alla caabud noqdaan maadaama maamulkii uu noo go'aamay in ranaboodka si daaragtiya oo koragtiya loo isticmaalo askari ama ha jooga ha maqnaado in ay sidii mataqaanaa maamulka u shanciyey ay ugu dhaqmaan kismaayo waxaan u taagnayn oo leh hal laami oo weliba jajaban oo dhex mara aan wax calaamad iyo wax nidaam dawladeeda uusan ka muuqanin maantana shakhsi kasta oo reer jubbalandhi a uu ogyahay halka ay maraysa iyo sidaay tahay waa arrin aan ku faraxsannahay oon aad u soo dhowaynayno horumarkan iskabana imaanna horumarkani nidaam iyo wuxuu ku yimaaday iyo dadaal laga dadaalay ayuu ku yimaaday maamulka waan ku bogaadinaynaa waxaan ugu bogaadinaynaa maanta nidaamka jira inuu hirgeliyey magaaladii kismaayo ahaydoo wadalaami noqotay oo dhalo laga dhigay waxaa kale oo jira kismaayo maanta heerka ay marayso intay ahayn jirtay iyo inta ay tahay waa afar jibaar baan dhihi karnaa ama shan jibaar
guddoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed faraweyne oo v o a ay ku booqatay xafiiskiisa ayaa faahfaahin ka bixiyey halka uu marayo dhismaha wadooyinka soddon iyo labada kilomitir iyadoona qaar ka mid a hore loo soo dhisay halka qaybta labaadna ay hadda marayso heer gabagaba magaalada kismaayo oo ah magaala madaxdii gobolka jubbada hoose ahna magaaladii madaxdii kumeelgaarka ee jubbaland waxaa ka socda mashruuc ballaaran oo la yidhaahda nagaad mashruucaas wadooyinka shaqeeya waxaa dhammaaday fays one ama qaybtii koowaad sideed kilomitir oo ka kooban toddoba wado iyo hal outfall oo runtii biyihii laga saaray aargada badda la geeyey oo isaguna sideed boqol iyo afartan mitir ahaa waa lagu guulaystay kambani waxaa sameeyey dhisay liyado c o c c oo jinays ah haddana wadoyinka la isticmaalo oo runtii dadku au mahadiyeen waana wax badan wax ka bedelay sida hadda aargo iyo biyosaarki wax ka bedelay dhinaca kale waxaa isaguna socda baakajto oo ka kooban sagaal kilomitir iyo laba boqol oo ay dhammaan waxyaabihii u dhammaystiraa laamiga sida seed wolkii isdadku marayey iyo dreenajki waxaasoo dhan isaguna ka kooban shan wado waxaan u kala saarnay laba qaybood iyo b waa gebagebo oo hadda laamigiibaa waddadii u dambeysay oo somalistan ka baxaysay ilaa meesha ciidanka saldhigga booliska viaf madow waaba dhammaaday waddadii roor aydna waa dhammaatay iyo roor eleven oo la yidhaahdo dadku su yaqaano ibraahim indho ama gorol labadii kale oo wadana waddadii fiyaad mari jirtay iyo waddada rowan la yidhaahdo oo caymis ka bilaabata oo iskulifta ka dhammaato afar kilomitr laba boqolah iyaguna shaqahoodi baa socota
guddoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa sidoo kale ka hadlay dhismaha wadooyin kale oo cusub oo la qorsheynayo in dhowaan laga bilaabo dhismahooda magaalada kismaayo gaar ahaana xaafadda kiboora oo ka mid ah xaafadaha magaalada kismaayo waxaa kaloo jira oo socda oo aan xayeysiinay oo xayeysinkii soo dhammaaday oo kala saaridii ilaa adigu shan cashoo soo socota aan ku dhammayn doono kabarigii qaadanayay baakajtri oo ka kooban shan kilomitir iyo boqol mitir oo ah saddex wado waddada roortan la yidhaahdo oo loo yaqaan kabora iyo waddada two b two a la yidhaahdo two b la yidhaahdo oo majaanga dadku yaqaano ama canali marta iyo waddada godka dhuxusha fiya afmadow saddexdaasna waxaan rajeynaynaa lix iyo labaatanka bisha inaanu bixinno xayeysiintoodii haddii halayno oo kabarigi guulaysan lahaa hadda waxaa lagu jiraa si loo kala saari lahaa waxaa weheliya baakijriga la socda laba outfall oo magaalada biyaha lagaga saarayo dhismaha waddooyinka laamiga ahi ayaa waxaa maalgelinaya bangiga horumarinta adduunka iyadoona maamulka jubbaland ay ka caawinayaan in waddooyin muhiim ahi laga dhiso magaalada kismaayo waxaana waddooyinkan hadda ay marayaan heer gebagabaahi kuwa oo intooda badan lasoo gebagabeeyey iyadoona laga dhigay laami inta badan xaafadaha magaalada kismaayo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo